waxaa jiray digniino soo baxay beryahan roobka xilli roobaadka dayrta ee hadda insha allah aan rajaynayna inuu bilowdo waxaa jira dhammaan bahwadaagta saadaasha hawada ee heer caalami heer gobol iyo heer dalba saadaal waxaa la saadaalinayaa roobabka dayrtu inay noqon doonaan roobab maaragtay aada u badan meelo qaara duufaanaba saamayn keeni kara markii hore in roobabku maaragtay intii loo barto in ka badan ay di'i doonaan oo meelaha goobaha webiyada iyo dooxooyinku ay fatihi doonaan iyaa la waday laakiin isbuucyadan ugu dambeeyey hadda maaragtay waxaa soo badanayay in roobabku sidii hore yani loo markii hore loo saadaalan ay ka badan karaan oo duufaanaba iman karaan khaasatan isbuucan hadda aan ku jirray iyo isbuucyada soo socdin roobab laxaasan la fili karo marka inagoo taa ka duulayna inta badanna dadkeenu maaragtay markay yani duufaanada iyo saameyntooda ama fatahaduhu ay dhacaanun ka daba tag badan oo maaragtay wax badan aan laga qaban karin maadaama inta badan ay dabeecad ahaan ay jirtay xafiis ahaan waxaan isla qaadanay in digniin marka hore dadka loo sii digo oo loo sheego oo hantidooda wixii la badbaadin karo goobaha lagu yaqaano fatahaadaha ee webiyada jiinkooda sida webiga shabeelle webiga daawa webiga gannaale iyo meelaha kale ee duxooyinka togoga waaweyn ay ku yaaliin in dadka maaragtay fariimo la gaarsi saamaynta si loo yareeyo in dadka inta loosii sheegay ka feejignaadaan oo inta runtii aan isleenahay waxyaalaha ugu muhiimsan ay tahay ma la ogyahay ilaa hadda goobaha yacni fatahaadahan iyo ay ka dhici karaan deegaankeena ay saameyn karaan waa la garan karaa waana la garanayaa iyagoo qoraal holiisana waa la hayaa fatahaadu inta badan waxay ka bilowdaa saameynta ugu badan waxay kasoo bilowdaa wangay wangay cayuun imey baaqorow labada imey iyo baaqorow beercaano goday ilaa laga gaaro feerfeer dhinaca kalena sidoo kale labada dhinacba marka wuu gaaraa ceelkari qeyb buu ka gaaraa maxaa la jiray cadaadle iyo qeyb buu ka gaaraa webigan shabeelle markii la yidhahdo meelaha laga cabso meelahaasa ka mid a waxaa sidoo kale ka mid ah webiga webiyadan weeb iyo gannaale iyo daawa webiyada jiinkooda o dhan waxaa ka baxsan oo beryahan runtii soo badanaya iyaduna gooba aanan webiyadaaba ahayn oo togaga ku yaalaan togagan waaweyn ee faafan baa kamid a kuwan maxaa la jiray dhaar oo la yidhahda ee gobolkan erar ku yaala kamid a goob kasta oo maaragtay biyo mareen noqon karta ee saameyn keeni karta in dadka looga digo dhanka kale ma la ogyahay maalinta ama taariikhda ay duufaanta la sheegaya sida hadda elniil oo kale oo laga cabsi qabo in ay yani timaado ma la ogyahay wallahi taa hadda ma ma sheegi karno saadaashu isbuucan ayaa laleeyahay octoobar afarteeda wixii ka dambeeya innagu waxaan yani u diyaargaroobayno duufaantu waa waa yani xaaladda ugu daran laakiin si guud diyaargarowga iyagu waxa weeye fatahaadaha dhici kara roobabkan dayrtu markay da-an dhanka kale maadaama dee roobabka la sheegay inay ka duwan yihiin roobabkii hore ee dihi jiray siday sheegayaan bahda saadaasha hawada maxaa diyaargaroowa qorshe ahaan si markaasi dhanka kahortaga oo kale maxaa samayseen ilaa ka hortaga waxaa qayb ka ah digniintii aan tagnay oo yani gobollada aan hadda dhulka aan sheegay oo dhan intooda badan waan tagnay shakhsiyan aniga kula hadlaya tagay guddiyaa laga soo sameeyey guddiyada waxay la soconayaan kolba xaaladdu sida ay tahay waxaa kaloo sidoo kale aan diyaarinay goobaha webiyada ee inta badan fatahaadu ay saamayso waxaa dhacdo sida hadda gugii hadda lasoo dhaafay tuulooyin dhan oo dee bulsho badan ay ku dhaqan tahay baa iyo biyuhu labada dhinac ka mareen oo loo geli waayo marka doomo iyo diyaarad waxaan ahayn oo lagu tegi karo ma jiro waxaan sameynay markaa doomo hore oo sii yaalayna dayaactir fiican baan u sameynay kuwa cusubna waan soo iibinay ilaa afar doomood oo cusub baan soo iibinay marka doomahana waan qaybinay marka waa gurmad lacalla haddii ay dhacaan in dadka maaragtay nafooda lagu badbaadiyo wixii gargaari kari la gaarsiin karo waxaa sidoo kale aan wadnaa diyaargarow iyo meelaha robaabku markay daan inta badan socodka gaadiidku maadaama uu adkaan karo in wixii agabahe markaa loo baahda xilliyada gurmadka ah in hadda inta lasii iibiyo la diyaariyo goobihii lasii geeyo oo bakhaara lagu sii hayo hadday wax dhacaan markaa si si fudud loo geyn karo si maaragtay wadooyinka robaabku markay xidhaan aysan arrintaa noo saameynin in badan haatan waxaa la rajeynayaa roobabkii deyrta inay ka curtaan deegaanka soomaalida iyadoo la sheegayo saadaasha ay sheegayso in roobabkan ay noqon doonaan kuwa laxaad leh oo roobab mihigan ay di'i karaan dabcan deegaankeena inta badan abaaraha kusoo noqonaya iyo gobolkaba marka si arrimahaas looga gaashaanto maxay tahay ka dowlad ahaan qorshahaad wadaan ee markaasi dadka sidii loogu baraarujin lahaa ka faa'iidaysiga biyaha roobka bismillah waa su-aal muhiima runtii oo yani xafiisyo badan iyo si guud jihada dowladda qorshaheeda innaga waxaan markay noqoto ka xafiis ahaan waxa ugu muhiimsan waxa weeye kow dadku inay u diyaar garoobaan in noloshooda si ay u maareen lahaayeen ay u maaragtay u dhaqaaqaan taa waxa weeye waagii hore raashimo iyo waxbaa socon jiray raashimadii laftooda sidii hore maaha way joogsadeen hadda marka bulshadu noloshii dhabta ahayd baa dib loogu noqo oo ahayd dadku inay iskood wax la soo baxaan ama xoolaha dhaqdo ama beer ha beerto ama qof ha ganacsado maadaama fursad fiican aan hadda yani aan haysano roob fiican oo gu-ana wuu noo da-ay dhulku wuu qabow yahay hadda dayrtiiba hadda timid marka bulshadu in laga faa'iidaysto xilliga oo aanan la dayacin fursadan ilaahay ay ku heenay hadday noqotin biyo la urursado hadday noqotin xoolaha si fiican loo dhaqdo ama ha la naaxiyo ama qofku dee maaragtay caana iyo cadba ha u dhaqde iyo in dhul la beerta labadaba